barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa maalin axad ah shan iyo labaatanka bisha juulaay ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka saacadda afrikada bari hadda waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda dhallinyarada ee barnaamijka maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aan barnaamijkeenan idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijka hibadda iyo hal abuurka oo aan toddobaadkan ku soo qaadan doonno gabar dhallinyaro ah oo dumarka soomaaliyeed u tababarta xirfadaha kaamirada
sababta keentay inaan gabdhaha ku tababaro xirfadaha ay ka mid yihiin kaamarada iyo waxsoo saarka kaamarada waxaa igu kalifay anigu waxaan ahay qof suxuufiya intii aan saxaafada kugu jirayna waxaan arki jiray uun ama ay u badnaayeenba gabdhaheena soomaaliyeed kuwa aan lahayn xirfada kaamarada
kaalmihii suugaanta iyo xubintii ciyaaraha ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idiin aqhriyo ugu yaraan lix askari oo ka tirsan militariga dowladda kameruun ayaa ku dhintay weerar ay kooxo mintidiin ah ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada ku leeyihiin waqooyiga fog ee dalkaasi telefishinka dowladda cameron ee c r t v ayaa saaka sheegay in weerarka oo dhacay aroornimadii hore ee maanta lagu qaaday bar ay ciidanka dowladda ee cameruun ku leeyihiin degmada segme weerarkaasi ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay afar askari ma jirto cid sheegatay ilaa iyo hadda hase yeeshee maleeshiya taabacsan kooxda mintidka ah ee boko xaraam ee fadhigoodu yahay dalka nigeria ayaa bilihii ugu dambeeyey weeraro ka waday waqooyiga cameruun iyo deegaanada u dhow dhow ee ku yaala dalalka cameruun diriska la ah ee nigeria iyo jad duufaan xoog leh oo wadata dabaylo iyo roobab mihigaan ah ayaa axadda maanta ah garaacday xeebaha koofureed ee magaalada shangahay ee dalka shiinaha dadka ku nool nawaaxiga xeebta ayaa laga daadgureeyey halka duulimaadyadii diyaaradaha iyo safaradii tareenada aagaasi la hakiyey dadkuna lagu qasbay inay guryahooda joogaan telefishinka dowladda shiinaha ayaa sheegay in duufaanta ay sidoo kale dul tagtay magaalada zuushaan ee gobolka zayjaan khubarada saadaasha hawada shiinaha ayaa ka digayay in duufaantani ay keeni doonto daadad halis gelin kara dadkii duunyada duufaanta ayaa sidoo kale soo martay taiwan halkaas oo ay geedo badan dhulka soo dhigtay inkastoo aanan la soo sheegin khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray dadka ku nool jasiiraddaasi warkii caalamka ayaad dhegeysateen dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa voice of america washington duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaa muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o e da cabdicasiis barrow
kulanti wanaagsan khiyaarteennala socota kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo halabuurka wuxuu idinkaga imaanayaa muqdisho waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrowa sanadihii ugu dambeeyey waxaa soomaaliya kusoo kordhayay dumarka u ololeeya in gabdhaha ay bartaan xirfadaha dhinaca gacanta ah si nolosha qoysaskooda ay waxsoo saar ugu soo kordhiyaan hinta jaamac waxa ay ka mid tahay gabdhaha u taagan in gabdhaha soomaaliyeed la tababaro waxaana sanadihii ugu dambeeyey dumar badan oo ku nool koonfurta soomaaliya oo ay ka mid tahay muqdisho ay bartay xirfadda dhinaca kaamirada si ay u soo saaraan muuqaallo wanaagsan ugana shaqeeyaan qalabka warbaahinta qaarkoodna ay u samaystaan shirkado muuqaalada duuba oo ku sugan deegaanada dumarkaasi ay ku nool yihiin arrintan ayay u aragtaa inay tahay hibo loo baahan yahay in dumarka soomaaliyeed laga soo dhex saaro qaarkoodna waxba ay tilmaantay inay u abuuran yihiin loona baahan yahay in dhiirigelin loo sameeyo hinde ayaan ku wareysanayaa barnaamijka toddobaadkan hinde jaamac soo dhowo marka hore maxaa keenay in gabdhaha soomaaliyeed aad u tababartaan muuqaal duubista
cabdicasiis barrow waad mahadsantahay marka hore sababta keentay inaan gabdhaha ku tababaro xirfadaha ay ka mid yihiin kaamarada iyo waxsoo saarka kaamarada waxaa igu kalifay anigu waxaan ahay qof suxuufiya intii aan saxaafada kuu jirayna waxaan arki jiray uun ama ay u badnaayeenba gabdhaheena soomaaliyeed kuwa aan lahayn xirfada kaamarada taasaana igu kaliftay inaan gabdhaha baro oo waxaan isiri bal haddii adigoo saxaafadii ka shaqeynaya oo ku dhex jira haddaad gabdhahana xirfadan aada uga faa-iideyso oo aad bal barta ka waran ka horna aniga ayaa bartay intii aan waryanimada ku dhex jiray oo aniga markaan bartay ayaan iyagii hindisi haddana inaan iyaga u faa-iideeyo oo bal aan tuso inay gabdhuhu wax soo saari karaan oy production samaysan karaan xirfado gaara ay yeelan karaan oo ay ugu horeyso xirfadan muuqaalduubista muuqaalduubistu waxay leedahay faa-iidooyin badan oo ay gabdhaha u leedahay gabdhaha inta badan goobaha warbaahinta markay ka shaqeynayaan waxaa la sheegaa in la gacan bidixeeyo haddii ay marku gabadhu ay noqoto qof multi journalism ah waxay ka badbaadeysaa gacan bidixeynta tusaale ahaan markay gabadhu muuqaalkii iyadu ribootka intay baxdo ay soo duubto oy haddana editinku samayso cidina markaa ma gacan bidixeyn karto cidina ma ciili karto inta badan goobaha warbaahinta gabdhuhu markay aadaan ribootka ama barnaamijyada ama waxyaabaha wararka ku salaysan maaragtay warbixinada marka la sameynayo waxay ut waxaa usoo duuba rag haddana rag ayaa u edhidgareeya mararka qaar waxaa laga yaabaa gabadhu inay isbuuc dhan ka daba wareegto wiilka editinka oo ay tiraahdo walaaliyo edhidgare saaniiyeel inuu iska daba wareejiyo oo ay maaragtay caajis badan ay kala kulanta taasina waa midda igu dhalisay inaan gabdhaha baro xirfadda si ay uga badbaadaan marka iska daba wareega faraha badan ee kaga imaanaya dhanka editinka iyo weliba gacan bidixeynta lagu xanto ragga soomaaliyeed waa tahay hinda in muuqaal la duubo waxa ka horeeya qofka marka hore inuu hibo u leeyahay howshan inuu qabto uu jecel yahay tusaale adigoo kale waxaad ii sheegtay inaad jeclayd inaad shaqooyinka multi journalist ah ama wariyuhu ka wada shaqeyn karo meelo kala duwan oo dacallo kala duwan oo saxaafadda la xiriira muuqaalkii duuba scriptigii sameeyo muuqaalkii isaga uu soo qabto edidgareeyo codeeyo in saxafiga uu multimedia noqdo waxaad iiga warantaa markaad eegto arrintaasi ma hibo gooniyaho loo baahan yahaba mase waa in gabadhu ay ka go-naashiyo la timaado in arrintan ay barato sida ragga dulqaad muu leeyahay haddii aan dhinac kale u dhigo
wax hibo la yidhaha horta ma jiraan adduunyadan ragga dayaxa tegayba way hindiseen waana ay ka go-nayd inay dayaxa gaadhaan oo ay korkiisa tagaan waa ka go-naansho horta wax waliba maadaama ay gabadhu leedahay inay waxaasi ka go-an yihiin way sameyn kartaa tusaale ahaan haddii aan aniga nafteyda kaaga soo qaado aniga markaan baranayay warbaahinta runtii qolo finisha oo la yidhaahdo shifa arwy oo barojecti haweenka loogu talagalay oo muddo lix sano a socday ayaan anigu ka faa-iideystay brojectigaasna wuxuu ahaa gabdhaha waxaa la barayey habka wartabinta barnaamij soo saarista sida warbixinada loo sameeyo muuqaalada sida loo sameeyo sida scriptiga loo sameeyo sida loo sameeyo maaragtay wax wal oo ku saabsan saxaafadda isla markaana waxaa ku jiro kale xataa magasiinka sida loo sameeyo inay gabdhahu jornaal soo saari karaan oo ay sameyn karaan jornaalada ay qori karaan oo ay maaragtay ka mid noqon karaan gabdhaha caalamka hab professional ah oo la jaan qaadaya ee warbaahinta caalamka ayaan anigu horta fursad u helay oo aan ka faa-iideystay taasaana ii sahashay taasna haddii aanan anigu ka go-naansho la imaanin oo aanan isku dayin inaan maaragtay waxaan aan ka guungaaro gabdhaha soomaaliyeed way sameyn karaan aanan macnaha maskaxdeyda gelinin maan gaari lahayn marka gabdhahu baashaan uma baahna hibo gaara waxay u baahan tahay ka go-naansho inuu qofku dadaalo oo ay gabadha ku dadaasho wax wal oo niyadeeda galaba inay horta riyadeeda ka rumayn karto mana jiro shaqo de ragga u gaaro ragga u go-an adduunyada ma jirto waa tahay laakiin adiga hadda shaqadii waad baratay waad ku shaqaysay laakiin in dad la tababaro iyadoo aan wax faa'iidaa laga doonin ayaa runtii howl kale ah oo muhiimadeedana ah ee qofkana inuu dadku waxbaro kama iman karto haddii uusan hibo u lahayn inuu qofka waxbaro ama dad kale u waxbaro ee inaad adiga dad waxbarto siday kaaga go-day aniga inaan dad waxbaro waxaa iiga go-day macalimiintii aniga waxay soo bartay maadaamaan barnaamij ama mashruuc haweenka u gaara oo aan wax ku soo bartay mashruucaasi wuxuu ahaa adiguna baro adna wax sii bar muddo saddex sano ah waxaana la siinayay t o t oo ah inaad adiga tababar qaadato islamarkaana aad wax sii tababarto taasaa marka ii kaliftay maadaamaan aniga waxbarasho friyi helay oo aanan lacag wax ku baranin waxaan anigu ka shaqsi ahaan ka hinda ahaan damiirkaygu isiiyey inaan anigoon dhaqaale ka raadineynin anigoon wax gaara ka raadineynin inaan gabdhaha soo saaro oo aan imageka warbaahinta soomaalida wax badan aan ka bedelo taasaa ii fududaysay marka qofku markuu rabo inuu sameeyo uu rabo inuu wax bedelo waa inuu horta isagu naftiisa marka hore uu soo dhisaa oo isagu noqdaa qof educateda markaa adigu qof waxbartay aad noqotid ayaa dadka waxu sheegi kartaa laakiin aniga oo aan waxba baranin oo aan waxba aqoonin waxba kama bedeli karo bulshada dhexdeeda gabdhahana uma hiilin karo taasina waata ii fududaysay inaan gabdhaha u hiiliyo anigu waxbaan soo bartay wixii aan soo bartay waxaan kusoo bartay si lacag la-aana dadka ajanabiga waxay barayeen waxay ii sheegeen inaad adiguna uga faa'iidaysa dadkaaga soomaaliyeed marka taasaa aniga igu kaliftay haddii maxaa lalaa xataa iyagoo aysan ibari lahayn laftirkeeda waxaan aaminsanahay in dee damqashada in aad u damqanayso dadka adiga dhigaaga ah oo dumarka ah damqashadu waa wax gaaro ilaahay horta qofka uu hibo gaaro uu siiye waa damqashada aniga waxaan u doodaa markasta xuquuqda haweenka maadaamaan xuquuqda haweenka u doodo waxaan jeclahay markasta inaan horumarin ku sameeyo haweenka soomaaliyeed waa tahay laakiin dadka soomaalida aada bay ugu yarayd inay arkaan saddexdii sane ee lasoo dhaafo wixii ka horreeyey gabar kaamirad wadata oo wax duubaysa maadaamaad ka mid ahayd gabdhihii ugu horreeyey ee xirfadan ku shaqeeyey ee kaamirada soo qaatay ama goobihii la isugu yimaado wararka laga doono ka duubay wax ama si gooniya muuqaalo kale u samaynaya markii ay ku arkaan waxyaabaha aada la kulmi jirtay ee hadda gabdhaha ku shaqeeya arrintan waxay la kulmaan maxayiin runtii kaamarada dee annaga horta waxaan leenahay dhaqan soomaaliyeed oo aada u qalafsan soomaalida inta badan intay diinta ku dhaqantay intay dhaqan ku dhaqanto aniga karaygayga ahaan weyaan waxaan isleeyahay intay dhaqanka macnaha aaminsan tahay ayaa badan sababtan taasu leena waxay tahay qofka soomaaliga ah maba aaminsana inay gabdhahu ay xirfado gaara baran karaan oo ama ay gabadhu inay darajada ciidanko kale ay darajo ka gaari karto inay warbaahinta darajo weyn ka gaari karto inay meel kasta oo dee ay rag ka shaqeeyaanba inay gabdhuhu wax ka qaban karaan dhaqankeenu ma aaminsana kuley maskixiyan waad la kulmaysaa oo waan lasoo kulmay dad ku niyad jabinaya oo ku odhanaya ad dumar baata waxaan waa shaqo raga maxaa kugu kalifay maxaa sidaan adiga aniga markaan aan bilaabayy oon isla ahaa bal waad soo baratay adigu u bilow gabdhaha horta si ay kuugu daydaan dad baa waxay lahaan warniw tan waxay qabatay weydi waa dhaqanbi isdhaqankii bay ku dheeshay wixii ragga lagu ogaa ayay qabanaysaa marka caqabado badan baa xagga dhaqanka kaaga imaanaya laakiin adiga ma kula ahayd in shaqo ragga loogu talagala markaasaad qabanayso oo aan dumarka loogu talagalin maya aniga taa ma aaminsani anigu waxaan aaminsanahay qof kastoo bini aadamaba inay waxbarashada loo siman yahay in waxbarashada loo siman yahay in shaqada loo siman yahay wixii aan ka ahayn de waxa diinteenu naga reebtay oo ah sida dhaxalka iyo waxyaabo kaloo aanan anaga de hadda faragelin karin oo diiniyana wixii kasoo hara intaa waa loo fursadaha shaqada waa loo siman yahay de bini aadan baa tahay bini aadamkao dhanna ilaahay waa karaameeye wayna u wada siman yihiin marka ma jirto macnaha wax ku odhanaya ragga keliya qaban kara adigoo muslina oo dhowrsan oo maaragtay wanaagsan oo anshaxaaga iyo sharaftaada ilaalinaya shaqo kasta oo raggu qabto waa qaban kartaa taas markaan kasoo tago dumarka markii la yidhahda kaalay kaamiradii barta ee ku shaqeeya hadda sidee bay u arkaan mase jiraan gabdho badan oo xiiseynaya in sawiradii ay qaadaan in muuqaaladii ay duubaan in shirkado muuqaalada sameeya sida ragga oo kale iyaga samaystaan arrintaas hadda sidee u jirtaa
way jiraan gabdhahaasi wayna badan yihiin aniga khaasatan ku dhawaad saddex boqoloo gabdhood ayaan tababaray walow aan la shaqaynaya hay-ada international oo iyagu markaa fududeynaya tasheelaadka iyo waxyaabihii ay markaas u baahanaayeen haddana anigu waxaan ka ahaa macalin waxa haatan muqdisho ku sugan iyo gobolada dalkaba gabdho anigoo aan siro uga soo bilaabay oo maanta aniga iga aqoon badanoo iga actifsanoo iga maaragtay horumarsan ayaa jira gabdhuhuna hadda sidii hore maahoo dee adduunyadii waa adduunyo digitaaloo casriga isku bedeshay wax walba wuxuu iskugu soo aruuray hadda digital marka gabdhihii hadda meel walba aad tagto waad ku arkaysaa aroosyada hadda gabdhaa duubaya mar baa jirta aan keligay aroosya magaalada muqdisho ka duubi jiray oo keligay uun hoteelada isoo wici jireen oo oran jireen kaalanoo ima qof kale ma hayno qof ku dhiiranaayo male maanta alxamdulilah gabdho badan baa bedelay aniguna waan uga baxay laynkii oo mar hadday gabdho soo baxeen dee xaasid lama noqdee dadka waa loo baneeya ha dee anoo markaasba tababarnimada ah waxaan leeyahay anigu production baan leeyahay productionkayga marka aroosyadu ka mid bay ahaayeen marka hadda productionkaygaan aroosyadu waan ka reebay oo fursadaas waxaan u reebay gabdhaha soo kacay hadda ee waxduubaya meelaha hadda markaad tagto gabdhaha youtubebaradoo dhan hadda waxay isticmaalaan muuqaalay duubtaan way kusoo badanayaan marka gabdhuhu sanadba sanad ka dambeysa ayay gabdhuhu sawir qaadista iyo muuqaal duubista kusoo badanayaan waxayna u baahan yihiin de in la baro shuruucdii muuqaal duubista iyo sawir qaadista iyo waxyaabahaas way u baahan yihiin arrin fiican haddii sidaas loo eego dhinaca kalean rabaa bal inaan fiiriyo gabdhaha muuqaalada duuba ee iyagu samaystay shirkado u madax bannaan sidee noloshooda iyo nolosha reerarkooda xirfadaha ay barteen ee u kaabtay
gabdhaha productionka qaaska a samaystay noloshooda way u fiican tahay inay production samaystaan anigu waxaan ku tababaraa inay gabadhu ay production samaysato ama aroos ha duubto ama hay-ad international ah wax ha u duubto ama warbaahin ha u duubto adiga meeshay rabta ha u duubto xirfadaasi waxay ka caawinaysaa gabadha tusaale ahaan markaan usoo qaadana aroos markaa duubaysoo kale waxaa laga yaabaa inay gabadhu saddex boqoloo doolar afar boqoloo doolar ay ka qaadato ugu yaraan meesha ugu yar laba boqoloo doolar mushaharkeeda ay warbaahinta ka helayso waxaa laga yaabaa inuu noqdo boqol doolar qaar baa kasii yar heli kara oo gabdhuhu waa kuwa ugu mushaharka yar markaynu eegno aniga aragtidayda iyo dee intaan anigu weliba goobjoogka usoo ahay khibradda aan u leeyahay gabdhuhu markasta warbaahinta marka lagu jiro way ka mushahar yaryihiin ragga markaynu eegno soomaaliya marka gabadhii warbaahinta boqolka dolarka qaadanaysay ama kambeniga gaarka ka qaadanaysay haddii iyadu production gaara samaysato waxay helaysaa lacag ay dhowr bilood shaqaysan lahayd ayay hal mar shaqaysanaysaa waxaa laga yaabaa asbuucii inay dhowr aroos ay usoo baxaan ama dhowr xafladood ama dhowr qalinjabinood oo ay productionkeeda tiim badan ay samaysato oo tiimkaas ay usii kala dirto tirahdo noo soo qabto bish waxaa laga yaabaa inay soo xereysaba lacag laba kun oo doolar gaaraysa markaad fiiriso horumarkaas ay hadda gabdhaha sameynayaan oo xirfadaha gacanta bartay oo kaamirada way ugu horeyso waxaad iiga warantaa haddii ay sidan kusii socdaan oo dhallinyarada soomaaliyeed ay u wareegtaan in ay xirfadaha gacanta la barto waxaad iiga warantaa nolosha bulshada maxaa iska bedeli karaad is leedahay si guud
horta qof xirfad yaqaanihi waa qof gudun wata guduntu markaad wadatid dee ilaahay adduunyado dhan waa wada geed anaga khaasatan soomaaliya markaan joogno waa wada dhir marka haddaad u baahato gudunta maalinba geed baad iska goosan kartaa xirfaddu waxay la mid tahay taasoo kale qof xirfad haystaa shaqo ma waayo shaqo la-aan maba jirayso haddaad xirfad leedahay xirfadaasi waxay kaa kaabaysaa inaad shaqo waqti badan aad maaragtay sugto oo dee shaqooyinkiina hadda four point five a laga dhigo way halowday shaqadii oo qofka laguma xusho hadda maxaad soo baratay iyo maxaa taqaanaa iyo maxaa experience iyo waxaas layskuma xusho shaqooyinka hadda waxaa kusoo aruureen wax la yidhaahdo four point five oo cudur soomaalida galay ah ilaahay naga daaweeyey marka four point five kaasoo dhan waxaa looga gudbi karaaba xirfadahaas weeyaan marka dhalinyaradu haddii ay xirfadaha bartaan khaasatan haweenku ay badiyaan xataa haweenka ilmaha lagu furo waxay ka maarmi doonaan inay raggooda biil u dabakacaan oo ay weydiistaan waa tahay ugu dambeyntii marka hadda arintan tababarkaad ka shaqeynaysaa ilaa intee kuu go-aansan inaad hawshan sii wada geynta ahaan mase jiraa qorshe ah in maalin uun aad gabdha kugu soo bayri doonaan hawshan qabta oo aad tiraahdo waa markiini haddaba way jiraan gabdho maaragtay aniga aan waxbaray oo iyaguna waxbara oo magaalada way joogaan aniga laakiin waxaan is leeyahay anigu waxaan leeyahay waxyaabo kale hadafyo kalaan leeyahay marka hadafyadaas kalaa laga yaabaa inaan xataa iyaga wax hadda tababarkan kasii fiican inaan aan uga faa'iideeyo oo ay halkaasba ka helaanba tababarka wax kasii wanaagsan tababarkana aniga iyaga ibedelaaya sababtan aniga iyaga u tababaraya waa inay aniga ibedelaan oo iyagu ay gabadhiba gabadha gabadhahan anigu khaasatan tababaro waxaan ku carbiyaa oo aan u sheegaa sidaan anigu wax kuu baray ee aan kuugu hagar baxay waa inaad adiguna gabar walaashaayo oo tabaalaysan oo aan cilmi ka haysanin ama fahan ka haysanin waa inaad caawiso oo aad maaragtay sii barto oo ad uga faa'iideyso marka marka iyagu ay kaalintaa ka soo baxaan anigu waan ka bixi doonaa meesha aadaad umahadsan tahay taasi waxay ahayd hinda daahir jaamac oo marti ku ahayd barnaamijkii hibada iyo halabuurka ee idaacadda v o a anigoo cabdilcasiis barrow oo muqdisho jooga ayaa barnaamijkeeda la socodsiinayay tan iyo kulati dambe saaxiibada ee nala socdo warsanayasalaam
mahadsanid cabdilcasiis dhegaystayaal haatan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna dhinaca iyo suuqa kala iibsiga kooxda inter milan ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan xidiga u ciyaara kooxda monoko ee kita balde diayo kaasoo u dhashay dalka senegal weeraryahankan ayaa kooxda inter milan ay si weyn u doonaysaa iyadoo jirkan oo sidoo kale xiriir wanaagsan la leeyahay tababaraha kooxda inter milan simone inzagi kaasoo ay ka soo wada shaqeeyeen kooxda lazio xilli uu xiddigan amaah ku joogay inter milan ayaa waxa ay samaynaysaa isbeddel xoog leh iyagoo ku dadaalaya inay difaacdaan horyaalka sira'aaga oo xilli ciyaareedkii lasoo dhaafa ay ku guulaysteen kaasoo u suurageliyey tababare antonio conte oo maamulka kooxdaasi isku dhaceen kadibna waxa ay ku beddeleen tababare simone inzagi kooxda roma ee kubadda cagtana waxa ay si weyn u doonaysaa weeryahanka kooxda baris mauro icardi kaasoo u dhashay dalka argentiin tababaraha cusub ee kooxda roma hose murinoho oo doonaya inuu isbeddel weyn ku sameeyo kooxdaasi si uu xoojiya ayaana bartilmaameed ka dhigtay weeraryahankaasi hose murinoho oo horey u soo leeliyey kooxaha inter milan real madrid manchester united iyo chelsea iyo sidoo kale kooxda tottenham oo sannadkii hore laga ceeriyey ayaana waxa uu doonayaa in kooxda roma uu ku soo celiyo dhabaha u tartamidda horyaalka sera'aga iyo weliba tartamada qaaradda yurub sidoo kale tababare hose murinoho ayaa waxa uu doonayaa daafaca kooxda manchester united eric bay kaas oo isaga uu sabab u ahaa in manchester united uu ku soo biiro tababaraha kooxda manchester united oliganar solshana waxa uu rajo weyn ka qabaa in heshiis wakhti dheer uu ka sixdo ciyaaryahan bowl bogba oo qadka dhex uga ciyaara kooxdaasi iyo xulka faransiiska solsha ayaa sheegay inay ku dadaalayaan sidii xiddigan oo labaiyo-toban bilood uu qandaraaskiisa ka dhiman yahay ay uga saxiixi lahaayeen heshiis wakhti dheer si ay ugu tartamaan horyaalka iyo tartamada kale ay ka qaybgalayaan bogba ayaa waxaa si weyn u doonaya kooxaha b s g iyo real madrid iyadoo sidoo kalena aan la ogayn halka uu mustaqbalkiisa sal ka dhigan doono manchester united ayaa u muuqata mid si weyn ugu dadaalaysa xiddigan inay heshiis cusub ka siixdaan dhinaca kale manchester united ayaa lasoo sheegayaa inay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan ciyaaryahan rafael baran oo u ciyaara kooxda real madrid kaasoo iska diiday in kooxdiisa uu sii joogo islamarkaana uu ku walgeliyey maamulka kooxda los blancos inay u oggolaadaan inuu ku biiro kooxda uu doonayo ee manchester united wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
goordhow kaalimihii heesaha ayaan aadi doonaa balse aan idin xusuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa duhurnimadan ugu yaraan lix askari oo ka tirsan militariga dowladda cameroon ayaa ku dhintay weerar ay kooxo mintidiin ahy ku qaadeen saldhig ay ciidamada ku leeyihiin waqooyiga fog ee cameroon telefishinka dowladda cameroon ee c r t v ayaa sheegay in weerarka oo dhacay aroornimadii hore ee saaka lagu qaaday bar ay ciidanka dowladda cameroon ku leeyihiin degmada segme duufaan xoog leh oo wadata dabaylo iyo roobab mihigaan ah ayaa axadda maanta ah garaacday xeebaha koofureed ee magaalada shangai ee dalka shiinaha dadka ku nool nawaaxiga xeebta ayaa laga daadgurayey halka duulimaadyadii diyaaradaha iyo safaradii tareenada aaggaasi la hakiyey dadkuna lagu qasbay inay guryahooda joogaan duufaanta ayaa sidoo kale soo martay taiwan halkaas oo ay geedo badan dhulka kusoo daadisay inkastoo aanan la soo sheegin khasaare soo gaaray dadka deegaanka haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada heesta buur baa kugu gudban codadka cumar dhuulle cali iyo maryan mursal ciise
siduu ii barkaday burdo kama bugto ibarriinsayo waygu bahaye siduu ii barkaday burdo kama bugto ibarriinsayo waygu bahaye haddaan ku bukaa haddaan ku bukaa may bogsiin kartaa gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane
dhulka ilaa ballaadhe berya kama raagine dhulka igu ballaadhe may baxnaaninaysa ax may baxnaaninaysa anigaba beriyu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide anigaba beriyu bacdila maro beerkiyo wadnaha boogiga shide birbaigu jabsane birbaigu jabsane iyo weli bogsade
gurbaa kugu gudbane gurbaa kugu gudbane
dhulka igu ballaadhe berya kama raagine aha dhulka igu ballaadhe may baxnaaninaysa way may baxnaaninaysa
nafsi igu bata buuliga dhisto siduu yay birdana bahdi iga jare nafsi igu bata
waa tahay dhegaystayaal heestaasi ayaa ugu dambaysay idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya idaacadda anigoo ah nuur xasan nuur dhanka farsamadana waxaa inoo fadhiyey maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
inta laybod dhegin may bogsiin kartaa